asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah maamulka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe oo amaro culus ka soo saareen dhulalka sida sharc darra loo dhisanayo askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo lacag ilaa luush laba doolar ugu dilay mid ka mid ah darwalada kaxya gaadiidka dadweynaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka qaybgalaya shirka markaas ka dhacaya dalka tunisia oo ay ka qaybgaleen madaxda dalalka afrika warar kala duwan oo laga helayo khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe dad shacabaha oo dhimasho dhaawac ku noqday qarax miino oo markaasi lagula egtay gaari ay saarnaayeen duleedka magaalada kismaayo iyo kulan daco qur-aan akhris ah oo magaalada muqdisho loogu sameeyey dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay otel xayaad ee muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha sideedii agosto laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oofisan gudoomiyaha golaha waa markaas maamulka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay amaro culus ay kasoo saareen ololka sida sharci daradaha loogu dhisanayo gudaha degmadaas kadib qalaasashada halkaas ka dhacay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabelle xasan maxamed axmed darafi ayaa mamnuucay dhololka sida sharci darada ah loo dhisanayo iyo kuwa markaasi loo qeybsanayo ee ku yaala markaa degmadaasi gudoomiye darafi oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay in maalmihii dambe gudaha degmada warshiiq iyo nawaaxigeedaba ay kusoo bateen dad si sharci darra ah dhololka iskaga qabsanaya islamarkaana dhista taasina ay keento in iskaqabsiga ka dhasha taa ugu dambeyntii sababta dagaal dhex mara dadka deegaanka waxa uu gudoomiyaha carabka ku dhuftay in maamulka degmada uusan marnaba aqbaleynin in la iska qabsado dhul kadibna la dhisto iyadoo aan maamulka fasax looga haysan isagoona digniin u diray dadka ku holan arrimahaas uu xusay in tallaabo sharcigaha laga qaadi doono cid kasta oo markaas ku lug yeelata falalkaasi sharci darada ah dhinaca kalaamaha ammaanka ee degmada ayuu gudoomiyaha markaasi faray inay soo qabtaan dadka ku holan arrimaha laga digay sidoo kalena wuxa uu gudoomiyaha warshiiqa sheegay in gacanta lagu soo dhigay burcad isbaarooyin dhigtay duleedka degmadaas kuwaas uu sheegay inay dhac u geysanayeen dad safar ahaa oo gaadiid saarnaa gudoomiye ayaa tilmaamay in ragga burcad ah ee lasoo qabtay ay ku xiran yihiin saldhigga degmada warshiiq islamarkaana wuxuu xusay in maxkamad loo gudbin doono si sharciga loo orgeeyo maadaama ay dhibaato ay ku hayaan sida uu hadalku dhigay shacabka ee ku nool gudaha degmadaasi warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kalena askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lacag laaluush laba doolar ah ugu dilay muqdisho maanta darawal ka mid ah gadiidleyda ka shaqeeya degad magaalada muqdisho taas oo sababtay in gadiidleyda ay dhigaan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo askarta falkaas sameysay waa kan mahad nuure axmed
laba doolar keliya loo dilay buuggaaga keena layidhi buuggay waa ii canshuurinya buug ma rabee lacag keena layidhi laba doolar keliya loo dilay maalin walbaasanolada waa ninkii saddexaad asbuucan gudihiisa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana kuwa canshuurta qaada ee minashiibiyada ayaa maantay darawal ka mid a kuwa kaxeeya gaadiidka nooca xamuulka qaadaa ku dilay waddada hormarta iskuulka labaatan iyo kowda oktoobar ee magaalada muqdisho waxaa soo dhexgalay dekaduu ka soo baxay wuxuu yidhaahday tirsma daraalo istaagaa layidhi waa isjidkaanka baakinka galaha uu yidhi jaamanka baha jidkaanka baxa uu yidhi intiiaba loo kaadin waayo waa kubaasaa uus yidhaahda xabaduu dha ku dhahay haas aqli soconays ma noqee dilka loo geysta darawalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay iskarag iyo darawalka ay muran soo kala dhex galay oo la xiriiray waddada oo jaan badani uu ka jiray islamarkaana ismaandhaaf kadib askariga uu darawalka ku dhufta xabado qaar ka mida darawallada gaadiidka xamuulka ka shaqeeya ee dekadda muqdisho oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in askariga darawalka uu u dilay lacag laaluusha uu doonayo inuu siiyo xilli uu darawalka uu sheegay gaariga inuu ahaa mid canshuuran islamarkaana caddayn u watay waa ninkii saddexaad oo fintuuna iyo iyo degada dhexdeeda lagu dili waayo laba dollar keliya loo dilay buuggaaga keena layidhi buuggay waa ii canshuurinya buug ma rabee lacag keena layidhi laba dollar keliya loo dilay maalin walbaa sanolada waa ninkii saddexaad asbuucan gudihiisa waxa wax noo qabto keliyaan u baahan laaluush tuur laba dollar waa fahmina aan nahay waxa la xisaabtan maayo male maalin kastana fariinta aan dirayn waxay tahay arrintan waan ugu soo laalaabatay waan ugu soo laalaabatay si gooni ah gaadiidleyda oo mooto ha ahaato caasi ha ahaado gaari weyn ha ahaado annaga si gooni ah naloo dilaa maalin kasta ma garatay marka waxaan u baahannahay dawladda laamaha amniga oo shaqada ku leh in arrintaan isan ugu soo laaban oo waxnaa qabtaan u baahannaha kaadin waay waa kubaasaa u siidhaad habadu dhaku dhahay haas aqli soconays ma noqee ninka askari waay meela laga soo diri ma lahay aqli ma noqee daduu ka dhashay meeshaan iisa aqli ma noqonaysa waxaan ka codsanaynaa dawladdii in ninkii alla ninkii gacanta noogu keenaan waxaan ka rabnaa daraawaliinta dekeda ka shaqaysaan nahay iisaga annaga waa ku dhibaataysanaa magaaladan rafaad inta layn ku qabnaa cadaalad xumaa nagu hayso wax allaale wixii jawi a jirin iisa dawladda aan u sheegayna annaga wax allaale wax kasta ka dhacdaba wax allaale waxay rabta ha noqota maalin kasta ninaa naga dhinta annaga waxaasna waxaan annaga u dolqaadan karna manaan haddaan qori qaada inaan loo sheega haddii kale aan imaano ummad ilaahay aan la midnahay iisaga dara waayo waxaan ka- waxaan ugu daran hamaalindaan nahay in nala salay in nala rafaaday ma rabna annaga canshuur wax illi kasta waa dhiibnaa laamiga aan ku soonna lacagaana laga qaadaa hal haba kale kama rabna annaga dawladda wax allaale wixii annaga dulmi nagu hay inay naga qabtaanaan ka rabnaa wax kalena kama rabna dadka dadkan een, mas-uuliyaddooda qaaday oo ciidamadan xukuma oo saacad walba ay jidka noo taagan yihiin annagoo ah ba- een, gaadiidley ha ahaato mooto ha ahaato caasi ha ahaato iskarago ha ahaato ki- kuwa xamuulkoo dekadda ka shaqeeya ha ahaato mid safar ha ahaato booyad waa mid caam ah oo bulshada dhammaan kas- ka- ka siman tahay waa waa mid wa- cid nala wadaagta xanuunkaas oo madax soomaaliyeeda ayaa aan la arag waa mid cid nooga garaabaysa aan la arag awal horeta dhibaatadeenna waxay ahayd een, eh, shan saaca habiilnimaan soconna annaga gaar ahaan gaadiidka dekedda waxaana la yidhi xaalado abni awgood ayay u xihata baashaasu waa aan waa aan ka shaqaynay oo raalli annagoo iska ah oo ka xun ayaan iska dhigana gaadiidkii haddana sidaasoy tahay waa darawalkii saddexaad oo nala kaga digo nalo kaga dilo meesha finti uno ilaa lambar afar inta ka dhaxaysa darawalkii saddexaad dhibaato saacad walba nagu soo noqnoqotay weeye dadka mas-uuliyadeenna qaaday oo yidhi dadka dalka iyo dadka annaga madaxka ah, annaga mas-uulka ee naga saaran yahay waxaan u sheegaynaa ilaahay ka cabsada wadadatan waa sanadii saddexaad ee isbuuca gudihiisa lagu jiro cid allaala cid wax loo qabanaysa male haddaan waxaa lagu dilaya waxaa doonaya laba dollar iyo laba dollar cid allaala cid aan dowladda ciidaha xadada wax ka socda mala arag iyo hore talaagad ku jira ninkaan intaa lagu dilay canshuur keena lagu dilay aa ninkii dilana waa baxsadaa la yidhi ninkii labaad waa nagala dilooy wax lagu dilaana laga rabaa aa ninka dilay inuu aamin shibi aa noogu sheegay waa waana baxsadaa la leeyahay kooto barre waa la yidhaha wax kale loogu dara maaqaan aa darweylinana anaga baa gaadiid baa weynu wadaa maalin kasta ninaasaas lagu dilaa waa baxsana la yidhaha waxaas aqli miya intaasaa idinka rabnaa bis Ya, waxaan dalbanaya in cadaaladeen noola soo saaro eh, miiska noola soo saaro
cododkaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah darawlada kaxeya gaadiidka ka shaqeeya gudaha degedda ee magaalada muqdisho oo maanta mid ka mid ah darawladaas askari ka tirsan ciidanka dowladda uu u dilay sabab la xiriira lacag laaluusha uu ka rabay dhinaca kalena wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wafdi hogaaminaya oo ku sugan dalka tunisia ayaa waxa ay maanta ka qayb galeen ama ka qayb galaba shirka arrimaha horumarinta ee dalalka afrika waa kan waryahayaga wardaya oo ka warramaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdii uu hogaaminayo oo shalay ka anbabaxay magaalada muqdisho ayaa si diran loogu soo dhoweeyey magaalada tunis ee caasimadda dalka tunisiya ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxaa soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka tunisiya imed memij iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaana ra-iisul wasaaraha socdaalka ku wehlinaya qaar ka mid a golihiisa wasiirada xamse cabdi barre ayaa ka qaybgalaya shirka caalamiga ah ee tokyo ee horumarinta afrika ee loo soo gaabiyo tigad kaas oo maanta ka furmi doona magaalada tunis shirka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalmooda waxaana looga hadli doonaa horumarinta arrimaha afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay ra-iisul wasaare xamse ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada tuniis ee dalka tunisiya waxa uu kulamo doceedyo la qaadan doonaa qaar ka mid a madaxda ka qaybgalaysa shirka horumarinta qaaradda afrika isagoona kala hadli doona xoojinta arrimaha xiriirka ah ee soomaaliya iyo dalalka ka qaybgalaya shirkan ayaa looga hadli doonaa arrimaha horumarinta afrika gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha amniga iyo iskaashiga
dhinaca kalena wararka laga helayo deegaanka lagu magacaabo laba gaalle ee ku yaalla waqooyiga galgaduud ee maamulka galmudug waxa ay sheegayeen halkaas duurnimadii maanta uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed hubeysan oo deegaanka ka wada tirsan dagaalkan oo ahaa in socday in ka badan saacad ayaa waxaa la sheegay in la isku adeegsado hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana markaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee markaa dagaalamaya dad shacaba inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku dhimatay dagaalkii ka dhacay deegaanka labagaale halka dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay ayaa waxaa la geeyey isbitaallo ku yaalla waqooyiga magaaladaasi si halkaa xaaladooda loogu dabeeyo dagaalka ayaa soo ku haya arrimo la xiriir dhul ilaa iyo haddana ma jirto cid ku baxday labada maleeshi beeleed ee dagaalku dhex maray sidoo kalena maamulka gobolka galgaduud ee galmudug weli ma aysan ka hadlin dagaalka halkaas maleeshiyaadka ku dhex maray dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal kulan duco iyo qoran akhris ayaa magaalada muqdisho loogu sameeyey dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay ama weerarkii hotel xayaad ee magaalada muqdisho maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa faahfaahinaya toddoba maalin kadib qaraxiiyo dagaalkii hotel xayaad ee muqdisho waxaa degmada dayniile maanta lagu qabtay kulan loogu duceynayay sidoo kalena qur-aan loogu akhrinayay allaha u wada naxariistee marxumiinta kale ah xasan maxamed yelaxoow oo mar soo noqday gudoomiyaha degmada dayniile dowladii cali mahdi iyo sidoo kale marxuum cabdirashiid cali faarax oo sidoo kale ahaa agaasimo ku-xigeenkii laanta socdaalka iyo jinsiyadaha galmudug kulanka marxumiinta loogu duceynayay ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiro ka tirsan galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaankaasi galmudug ehelada marxumiinta mashaayikh haween iyo marti sharaf kale cabdi maxamed yalaxow oo la dhashay marxuum xasan maxamed yalaxow ayaa ugu horeyn ka sheekeeyay taariikhda marxumiinta cabdi maxamed yalaxow oo la dhashay marxuum xasan maxamed yalaxow ayaa ugu horeyn ka sheekeeyey taariikhda marxuumiinta
aniga magacayga waxaa la yidhahaa cabdi maxamed yalaxow ninka marxuumka ahaa oo dhintay maanta tacsidiisa aan u joognana waxaa la yidhaha xasan maxamed yalaxow isagee saaxiibkiisa baa allaha u naxariistay ee inta la geriyootay taariikhdiisa markaan dib ugu laabto siyaasadda wuxuu bilaabay walaalkay xilliga cali mahdi dowladda cali mahdi degmada daynilow ka bilaabay oo guddoomiyihii ugu horreeya degmada daynilow ahay sidii rag iga horreeyba ay soo sheegeen taarikhda waxay ka qaldeen cabdiqaasin ay dheheen laakiin maahin cabdiqaasin wuxuu la bilaabay salballaar marka dowladda xilliga cali mahdi aan dhaho marka intaa wixii ka dambeeyey wuxuu la shaqaynayey wuxuu ka shaqaynayay maamulka degmada xilliga cabdiqaasin uu la shaqaynayay maamulka cabdiqaasin xilliga cabdullaahi yuusuf uu la shaqaynayey wixii ka dambeeyena maamullada meeshaan ka shaqaynayay mar walba wuxuu u ahay lafdhabar waa la shaqay jiray waxqabadka degmadan ninka ugu muhiimsan oo hadday tahay iskuul hadday tahay m c h iyo isbitaal gooba caafimaad ninkii ugu horreeyo ka sameeyo uu ahay maamul walba oo meeshaa yimaada iyo guddoon walba oo meeshaa yimaadna wuxuu u ahay muhiim uu la shaqay jiray dhan walba dhanka siyaasadda iyo dhan walba uu ka kaabi jiray marka waxaan leeyahay walaalkay allaha u naxariisto xildhibaanada wasiirada ka tirsan galmudug iyo ehelada marxuumiinta oo madasha ka hadlay ayaa tacsi u diray dhammaan ehelada iyo ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dadkii ku dhintay masiibadii toddobaadkii hore ka dhacday hotelka xayaad ee muqdisho
adeerkay xasan maxamed yalaxow iyo walaalkay cabdirashiid cali faarax iyo intii dhimato soomaaliyeed dhammaantoodba waxaan ugu tacsiinayaa ummadda soomaaliyeed qof kasta oo ku dhimatay meeshaas marka hore si gaara waxaan ugu tacsiinayaa labadan marxuum oo maanta aan u joogno tacsiyadooda iyo macnaa ka yidhaahdo qur-aan akhriskooda intaas ka bacdi runtii si gaara markaan uga hadlo adeerkay xasan maxamed yalaxow taariikhdiisa runtii horta waxuu ahaa burburkii kadib gudoomiyii ugu horreeyey oo degmada daynilow ahaa curudkaabbahay horta hore waa naga baxay cadabna waa helay ilaahay u naxariisto wax badan kusoo korbi kara male xasan maxaa yalaxow saaxiibkiisana waxaa waaye saaxiib adduunya saaxiib aakhira allah ka dhigay ilaahay labadoodu maaratay ha korbi hero ilaahi waa inaa ilii raajicuun waxaan leenahay allah u naxariisto intaa ku dhimatay hotel xayaat dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay tacsidaas ayaa u taalo inta dhaawacayaasha waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo caafimaad degdeg ilaahay ha siiyo waxaan allo uga baryeenaa qabrigooda ilaahayna waasiciyo ummadda soomaaliyeedna sabri imaan allah ka siiyo gaar ahaan ehelka maanta uu qabanayo qur-aan akhriska ilaahayna uu aqbalo anagoo ku hadlaya afka galmudug dhammaan waxaan u tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed ee ku baxday gacantii xaqdarada ahayd ee ka dhacday jimcadii dhoweyd hotel xayaat
guud ahaana warkii habeennimaad kala socoteen raadi hadalsina magaalada muqdisho qaartan dhegeysta waa nagintaa ciduu seega waxay dib weli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel